Deegaanada Qaraashiye iyo Turqade oo hoos taga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay martigelinaysa mashaariic horumarineed oo ballaaran, kuwaasoo ujeedadoodu tahay in lagu daboolo baahiyaha nololeed ee bulshada ku dhaqan halkaasi. Mashaariicda ayaa isugu jirta qodista ceelal biyood iyo dhisidda goobo casri ah oo lagu kaydiyo biyaha roobka. Adeegyo kale oo bulsho sida hagaajinta xarumaha caafimaadka iyo dhisidda goobo waxbarashada iyo biyo-mareennada. Mashruucan ayaa si gaar ah uga faa'iideysanaya dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda deegaanka kuwaasoo muddo dheer wajahaya dhibaatooyin la xiriira helitaanka biyo nadiif ah oo joogto ah. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanada Qaraashiye iyo Turqade. Ujeedka kormeerka ayaa ahayd xarig-jarka mashaariic hore loo dhameystiray, dhagax dhigidda mashaariic cusub oo la bilaabayo maalmaha soo socda. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Xuseen oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mashaariicdan ay qayb ka yihiin qorshaha maamulka Jubbaland ee horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan meelaha aan horay u helin adeegyadaasi. Waxa uuna ku baaqay shacabka deegaanka in ay ilaashadaan mashaariicda lana shaqeeyaan hay'adaha iyo maamulka si loo xaqiijiyo waxtarka iyo warshadaha adeegyada laga hirgelinayo.
ilaahay noo suurageliyey inaan saaka kismaayo ka soo baxno nimaadna deegaankan qarsa turqata inaan nimaadno waxaan marka koowaad hadda ilaahay ka inaan u mahad celiyo taliyaha deegaanka taliyo gaboobe oo noo suurageliyey inuu amnigana sugo annagana inaan meeshan si nabada ku imaano insha allahu tacaala si nabadana uga noqon waxaa ila socda laba wasiir wasiir aw yuusuf iyo wasiir faaduq marka wartani waxay qayb ka tahay codsiyadii aan hay-adaha u gudbinnay saaxiibadannada beesha caalamka aan u gudbinnay waxaa fangareeyey mashruucani world bank bangiga adduunka fangareeyey bangiga adduunka laba siyaabood uu shaqeeyaa qaybna dowladdu fangareeyaa qaybna hay-aduhu lacagtu u soo maryaa marka mashruucan maaha mashruucii dowladda toos loo fangareynayey dowladdu partner bay ka tahay laakiin wuxuu lacagta soo mariyey hay-adda food and agricultural organization buu soo mariyey faw ayaa la soo mariyey iyada ayaa procurementigii iyo contractiga ayada ayaa awood garaysay wasaaraddanaduna waxay iska lahayd site selectionka inaan horta meeshii meeshan laga qodayaa injineeradii mashruuca bilow ilaa iyo dhammaad ka shaqaynayey certify garaynayey ayaan rool ku lahayn marka maanta sharaf weynay noo tahay inaan xarig jarkaas samayno mar labaad iyo mar saddexaadna deegaanka ku soo noqonno waxaa kaloo fursaddan kaga faa'iidaysanayaa mashruucan xarig jarkiisa kadib waxaa jira baahihii waaga aan qornay oo ilaa iyo afar ka mid ah aan jawaabana helnay fanna u helnay ayna socdaan waxaa jira mashruuc kan la mid ah oo tuuladan tuulada ku xigta laga bilaabi doono wiilka soo socda hadduu ilaah awooda la yidhaahdo koron uusle ayaa laga bilaabayaa waxaa kaana fangareeyey mashruuca biola fangareynaya ama barwaaqa dadkay u yaqaaniin ama biole asna waa wol banki weeye wartan war la mid ah weeye ama daam ah bacda ayaa ooli doonta marka mid kale ayaa hadda birole ka socda waxaan ogahay ilaa iyo laba kale oo dayactiraan ogahay oo deegaankan laba sano ilaa saddex sano wixii aan daba soconnay baa hadda bilaabmahaya marka insha allahu tacaala taana waa idinkugu bishaaraynayaa dowladdu wayna idin maqan tahay inkastoona yarnahay oo dee aanan fan badan iyo dhaqaalo badan aanan soomaaliya oolin laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa ka wakiil noqon kara ummadda iyo dowladda inteeda badanba wasaaradahan serviceka ah ee tahay in wixii deegaankan uu baahan yahay ee baahi sidii aan uga jawaabi karno mar walba inay priority noqoto Mashaariicdani lagu hirgelinayo Qaraashiye iyo Turqade ayaa tusaale u ah dadaalada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku aadan horumarinta nolosha dadka reer miyiga iyagoo la rajeynayo inay horseed u noqdaan barnaamijyo kale oo ka hirgalaya guud ahaan gobollada Jubbada Hoose.